يقال في وجالة وجدت بخطه وإن تخل ظننت sida yuqaalu waxaa la dhahayaa fii wijaada wijaada markii lagu warinayo wajadtu bikhabtii xaddatanii akbaranii iyo xayaanaas ma odhanaysid wajadtu bikhabti fulan wa in takal haddaad u malaynaysana oodan hubinna danantu baad leedahay fii gayri khabtin qaala fii gayri khabtin qaala maa lam tastabi fii nuskatin taxara fiihi kufidi fii gayri khabin farb waxay aan ahayn qaala qaala buu dhahayaa oo wajadku bikhabtihi haddii inuu yidha aanu rabin qaala fulan buu dhahayaa maa lam tartab haddii aadan shaki haddaan shaki kaaga jirin oo inuu fulan marwiyaadkii uu yahay aanu shaki kaaga jirin fartiisiisa aan ahayn qaala baad dhahaysaa ayb maa lam tartab fii nuskatin nuskadaas aad ka warinayso haddii aadan shakiin haddii aad shakidase fain shakarta taxara taxari samee taxara fiihi tusib sawaabkeeda marka lakin ado shakigoogaga jiro jasminina qaala hadihin hadii muxuu ahaaye danantu ana fulana qaala kida iyo sidaas dheh wakuluhu munqaطicu waman ataa bican yudallis aw biakbar ruddata wakuluhu intaasoo dhan saddexdan tadaba wixii lagu wariyaayo ama wajadtu bikati fulan la yidhaaho ama danantu bikati fulan la yidhaaho ama qaala fulan la yidhaaho munqaطicun weeyaan waman ataa bican qofkii can la yimid yudallisu isagoo tadliisinaya aw biakbara la yimid ruddata calayhi waa lagu rudi can iyo iyo anna iyo muxua akbara iyo midna lagama warin karo fain yuqal famuslimu fiihi tara wujaadatan faqul ataa min aakhara wuxuu leeyahay haddii la yidhaaho si aad u leedahay wujaadadu daciifa weeyaan isagoo muslimba saddex xadiis oo waxaa jirta muslim uu ku wariyey wujaado uu ku wariyey saddexdaba min xadiisi caaisha saddexdabana cusmaan ibn abi shayba uu ka wariyey maan wuxuu leeyahay akbaranaa cusmaan ibn abi shayba qaala wajadtu bfi kitaabi can curwata can caaishata mid walbaba leeyahay marka sead muslimbaba isagoo ujaada ku jirta aad u dhahaysaa haddii sidaa la yidhaaho wuxuu le fain yuqal haddii la yidhaaho famuslimun naraa fiihi wajaadatan ama taraa fiihi wujaadatan wujaada isoo ku wariyaad isku arkaysaa haddii sidaa lagugu ictiraado faqul waxaad tidhaahaa ataa min aakhar wej kalu ka keenay marka axaadiis iyadoo mutasila wariyey oo muxuah dariiq kale uu ku wariyey ariiq kale isaguna taqwiiq u keenay wujaado ah uu isagana ugu daray wujaadada ma ictimaadin kitaabatu lxadiidi wadabtu kitaabatu lxadiidi fi uqtulifa uma aljawaazu bacdu ijmaacan wafa wuxuu leeyahay kitaabatu lxadiidi xadiidka qoraalkiisa in la qori kariyo inaan la qori karin ikhtulifa fiihi fii awali lislaam waa laisku khilaafay uma wafaa uma aljawaazu banaanaanshaha wafaa yimid bacdu yani bacda hada alkhilaaf ijmaacan zaman saxaaba markii hore khilaaf baa jiri jiray haddana ijmaac baa gadaal yimid marka oo ka dambeeya khilaafka ka dambeeya mustanadu lmanci xadiidu muslimi laa taktubu canii falulfu falulfu laa taktubu caniya falkulfu numi فبعضهم أعله بالوقف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه وقيل لا لمن نسخ الكل في صحيفة وقيل بل لآمن نسيانه لا ذي خلل مستند المنع منع الدليل كيسو وليان منعي وحا أتير سدين الدليل كذلك تاني حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحو حديث لا تجدل الشديد فالخلف نمية خلاف بقى مركا للنقلية حديث كان لسو خلافه يا للنقلية فبعضهم قاركود عله بالوقف وابا إعلاليا حديث أوه maxay xadiidku mawquuf weeye ninka hadalkaayidhi abu saciid alkhudri buu ahaa abu saciid alkhudri baa talaamiiddiisii u diidayay inay xadiidka ka qortaan ee ma aha xadiid marfuuca qaar sidaasi bay yidhaaheen wa aakharuuna kuwo kalena callalu lxadiida xadiidka waxay ku cilleeyeen yani cilladiisa ay ka dhigeen bilkhawfi min ikhtilaaqi alqur'aan nebiga alayh salaatu wasalaam hadalkaa waa yidhi laakiin cillada keentay waxay ahayd nebiga alayh salaatu wasalaam wuxuu ka baqaayey dadka inay waxaan axaadiidkiisii inay u qaataan qur-aan inuu yahay uga baqaayey fantasaka marka waa nasakmay liamnihi amni lafs ikhtilaaq markii laga ka baqidiisa ay ay ba'day oo dadkii marka ay qur-aankii ka la jamciyey qur-aankii oo kaamil ah la ururiyey ay dadkii garteen qur-aankii waxa iyo xadiid ay kala garanayaan marka amarka maxaa nahyigaasu waqtigiisa isna waa dhammaaday wa qiila waxaa la yidhi daa nahyigaasu liman nasaka alkulla fi saxiif dadkii meel ku wada qori jiray mxuaan xadiidkana saxiifo gaara ulahayn qur-aankana saxiif gaara aan ku qoranaynin dadkaasu nahyiga ku dhacaayey laakiin qofka kala sooca maya wa qiila bal liaaminin nisyaanahu qofkii ka aamina xadiidka nisyaankiisa qofkaasu nahyiga ku yimid dadka xaafidiinta ee dihniga jayidka a leh xadiidka in loogaan aan looga baqaynin kuwaasa laga nahyinayo laa dii khalalin khalalku saaxiibata lagama nahyinayo in loo qoro sidii ninkii abushaan nebiga alayh salatu slam khudbadii uu yidhi ha loo qoro korkuu yidhi hala ii qoro khudbadan tada uma calaa kaatibihi sarfu lhimam bidabti binnaqli wa shakli ma cajam uma aadaab lkitaaba uu ka hadlaya wuxuu leey uma calaa kaatibihi xadiidka qofka qorayo waxaa dushiisa ahoo laga rabaa صرف الهمم للضبط والنقل وشكل ما عجم ما عجم يعني ما انبهم inuu himadiisa uu u eelo u leexiyo xadiidka dabdintiisa iyo dhibciyeyntiisa iyo shaqalka uu shaqlo wixii mxua sacbi ah oo ibham uu ku jiro shaqlo wa qiila shakil kulahu lidibtidaa wfii wafii suman maxalli labsin ukida wuxuu leeyahay waqiila waxaa la yidhi man cajama keliya oon mxuaha shaqlini shakil kullahu lidibtidaa'in qofka mubtadinimo u saaxiibkaa qofkii mubtadiga ah dhammaantiiba ha loo shaqlo dhammaantiiba ha shaqlo wa ukida waana la akiday oo la xoojiyey muxuaha shaqalkaas fii suman ismi sumahaas oo maxalli labsin اktilaa ismi oo u baahan dabti u baahan oo laba ismi oo isu egin isu dhodhow mxuahay sida camri iyo cumar iyo masalan sidaas oo kale kuwa sidaas oo kale caqiil iyo cuqayl iyo kuwa sidaas oo kale ah mutaأkid buu sii yahay marka in la shaqlo wbidhu fi اlأصl wa fi اlxawaashi muqaطican xuruufahu linaashi wuxuu le wbidhu u dabti fi اl aslka sulb kitaab ku kor shaqal wa fi lxawaashi dushana ayb muطlaqan muqaطican adigoo googoynaya xuruufa xuruuftiisa googoynaya xuruufta ay ka baqayaan inaan si fiican loo fahmin kelimaday ka baqayaan ee xuruufteedao googo-an oo mid mid ah dusha ugu qori jireen linaashi yani lilmubtadi qofka mubtadiga ah xuruufteeda googo-an dusha ugu dhig tahjiye oo kale ah wاlkhaطa xaqiq laa tucalliq tamshuqi walaa bilaa macdiratin tudaqiqi xaqiq اlkhaطa farqa hagaaji far muxaqaqa ah oo sugan ku qor walaa tucalliq ha isku derderin tamshuq adigoo yani tusric fi kitaaba adigoo degdegaya oo kitaabada ku degdegaya mxuu ahay isku derderin kelimaadka iyo xuruufta la kala gooyo la kala fasliyo ay isdhex gelinin oo degdeg qorid bowsin daraaddeed isugu deseen walaa tudaqiq hana yaryaraynin farta bilaa macdiratin yani biduuni calur haddii macdira ay joogto oo masalan warqadaha kugu yar iyo adigoo musaafir iyo warqadaha waaweyn aan xambaari karin sidaa ay tahay oo hadhow aad leedaha si fiican hadhow aad u qoratid oo far fiican hadhow ku qortid taas ma kuma jirto haddii marka cudsaas aanu jirin fartax yaryaraynin wayanbagii dabtu lxuruufi lmuhmala بنبطها وكف حرف الثلاث وينبغي وحبون بولياي ضبط الحروف المهملة حروف طبعا دبع لهين إن لضبطيه حل لو ضبطيه بنبطها دبعيين تالي دبعيين لو قرطو حروف المهملة سينتي يشينتا وحلو قلا قرطو وودي يفأدي وحلو قلا قرطو kuwa sidaasoo kale ah dhibciye u yeeli jireen iyaga oo dhibciye marka khilaafsan sida loogu same meesha laga qorayo ta kale ee u dhigmaal eg shiinta marka dusha sida looga dhigo hoostay marka siinta iyada uga dhigi jireen aw kasbi xarfin xarafku qoridiisii asfala hoostiisa siin ay hoosta kaga qorayaan masalan aw hamzatin ama hamzay hoosta kaga qorayaan aw fawqahaa qulaama أو فتحة أو همزة علامة أو همزة يعني همزة فوق لبقر كرك لبقر يأكله أو قلامة عدي عدي اللقوية وحوة عدي اللقوية يا ليلة قلامة اللي إلى سوى قصاصة اللي إلى هو قد الجراء وقد قطع لبقر الجراء قصاصة اللي إلى مركز فرق عدي اللقوية قلامة اللي يعني سورة الهلال أنا عدي الجري calaamad sideed oo kale ah ayay korka kaga dhigayeen aw fatxatun ama fatxa jiisin xariiqin oo fatxa u eg bay korka kaga qorayeen aw hamzatan hamzatun hamzay ku qorayeen korka kaga qorayeen calaama marka hamzada kolle kor bay kaga qori jireen kolle hoostay kaga qori jireen kuwan kale kaleta hoostay kaga qori jireen والنقد تحت السين قيل صفا وقيل كالشين أثاوي أثافي تلفا siinta marka kolkaa la dhibciyeena xurufta mumalada hala dhibciye waa kasoo yidhe soo loo dhibciyeynaya hoosaa laga dhibciyeynaya laakin ma lasaxaya oo saf isku xidhiidaa laga dhigaya mise si si shinta oo kale kuwa isdul saaran baa laga dhigay markaasu wuxuu leey wanaqtu taxta siini qiila safan saf isku xidhiida asad xidhiidata isu daba taalla yaa laga dhigayaa baa layihi wa qiila waxaa la yidhi ka shiini sida shiinta oo kale tulfa asaafiya dhardhaaro asaafi waa jamcu fiya dhardhaarada dheriga la saaro saddex dhagaxoo marka muxuaha iska soo horjeeda waa kuwa yihiin marka shiinta teeduna kuwa sidaas oo kale ba udhiga marka sida shiinta oo kale yaa dhardhaaro hay-adood looga dhigayaa baa layihi walkaafu lam tudsab fakaafun kutiba fii batniha walaamu laaman saxiba walkaafu lam tudsab kaafta aan la dheeraynin kaafta laba siyood loo dhigo mid madax taagan leh oo sida laanta oo kale u eg iyo mid jiifta oo dheer saa u gudban marka taas gudbani iyadu waxba ku qaldami maysa laam laakiin midda sida laanta oo kale u dhigan waa in laanta laga sooco wuxuu le walkaafu lam tubsab aan la fidinino ka fa kaafun kutiba kaaf baa loo qoraa kaaf baa lagu qoraa fii batniha colosheeda dhexdaa laga qorayaa kaaf yar laga qorayaa wallaamu laamkuna saxiba laaman laamta iyadan inay kaaf ku dhex gasho looga baqayo dusheeday laam ku qori jireen kalimatu laam iyo qori jireen wاramza bayin wasiwaahu afdalu wa bayna kuli aharayni yufsalu bidaaratin wacinda cardin tucjamu وkarhu fasla mdaafin yuhimu wuxuu leeyahay wa bayin ramza ramzi cad haddaad ramzi isticmaasho oo ama mashaa'ikhda ama masaadirta waxyaala sidaas aad rumuus u isticmaasho fabayin ramza ramzigaaga caddeeyo ama awalu kitaab dariiqadaada ku sharax ama akhiru kitaab ku sharax wa siwaahu afdal ramzi la-aantaa baan ka fiican ayb wayfsil waa ku kala fasilinayaa bayna kuli asarayni laba xadiis baa dhexdooda bidaaratin goobaabin ayuu ku kala fasilinaya kolkuu xadiis dhammaado xadiis kale intaanu bilaabin dhexdooda marka daa'ira dhexda ka maran ayuu muxuu ahay ku dhigayaa ilan lambarinta iyo in xadiidkiiba sadar cusub laga bilaabiy iyo siyaalkaa mayna udhigi jirin si dabcaadka qadiimka aan ku aragno oo kale markay way isku xidhiirin jireen marka xadiidkii dhammaadaiyo xadiidkii kale si loo kala garto labadii xadiis ba waxay udhexaysin jireen daa'ir ay udhexaysin jireen oo dhexda ka maran ayb wa tucjamu waa la dhibciyeeyaa daa'iradaas cinda cardin cardiga dabadiisa kolkii cardi uu sameecer dagan cardigan waxaa laga wadaa yani midan u muqaabala muqaabala iyo cadda waa isku mid kitaabkii warqa markii xadiidkii la qoro asalkii laga soo naqliyay in lagu jeekareeyo oo inu wax qalab dhacay iyo in kale taasaa marka cardi la yidhaaha markuu cardigii u dhameeyo yuu dhexda marka dhibic kaga dhigaya si uu calaamo ugu noqoto inuu muxua muqaabalada dhacday xadiidana ay saxan tahay wakarihuu fasla mudaaf mudaafin yuhimu waxay karaahaysteen buu leeyahay mudaafki iyo mudaafu ileyhiga kolkii la qorayo inay laba sadar ku kala jiraan oo laba sadar loo kala fasliyo haddii ihaam uu keenayo haddii ihaam uuna keenaynin oo waadix uu iska yahay inay kan sadarkan ugu dambeeya iyo kan sadarkan kale ugu dambeeyaayo ay kala yihiin ay isu yihiin mudaaf iyo mudaaf ileyhi waxba isagu dhibaato male laakiin haddii muxuu ahaaye ihaam uu keenayo waa inay isku sadar ay ku qoran yihiin mudaafki mudaaf ileyhi labadii shay aada mutalaazimiinka ah waxaa fiican inay iska xogaan isku saar ku qoran yihiin waktub sanaa allahi watasliima maca asalaati waridaa tacdiima wuxuu leeyahy waktub qor fi awal kitaab sanaa allahi ilaah ammaantiisa iyo watasliima salaamid nabiga la salaama maca asalaati waridaa cala asaxaaba walaima tacdiiman tacdiiman linabiy sala allahu alayh wasalam wa liasxaabihi wa liaimati lmuslimiin radi allahu canhu hadda kolkaas saxaabiga sheegayso radi allahu canhu ku qor kolkaas imaam sheegayso raximah llahu iyo sidaa isagana ku qor walaa takun tarmuzaha aw tufridu walow qala اlaslu khilaafa axmed walaa takun ha ahaanin tarmuzaha salaada iyo salaanta iyo taradiga iyo ramzi ha u samaynin oo saad iyo salcam iyo siyaalkaas ramzigaas sidaas ha u samaynin aw tufridu yani tatruku inaad ka tagtana iyadana ha yeelin walow khala laslu asalka ama tufridu tufridi yani tufrid asalaata min asalaam salaadii salaanta inaad kala qaado mid keliya on aad la timaado iyadana ha keenin walow khala laslu asalkii haba ka madnaado asalka aad kasoo naqlinaysaa xataa haddii aanu lahayn adu ku qor ayuu leeyahay khilaafa axmed axmed ibn xambal muxuu ahay khilaafkiisa axmed isagu marka asalka siduu yahay in looga soo naqliyo ayuu isagu ahaa laakiin waxaa loo malaynayaa isaguna inuu lafdiga kolka salaada kala imaan jiray oo nina naqligana uu ixtiraami jiray oo kitaabkana uu kasoo naqlinayo sida u qoraa u qoraayo muxuu ahay tacdiimka nabiga alayhi salaatu wasalaam isagana uu taxgelin jiray oo lafdi uu kaga dhawaaqi jiray uma calayhi xatman ilmuqaabala biaslihi oo farci aslin qaabala uma calayhi calى katib اxadiid xatman laazimnimo waxaa dushiisa ah almuqaabalatu jeegarayn biaslihi asalkii uu ka naqliyo ku jeegareeyo aw farci aslin asal farci farca tuqaabilu farc kale oo asalkan kada lagu saxay ama asalkii kale nisqadankada asalkeedii farc kaleo la qaabiliyey waa inu ku saxo wa khayruha maca shaykihi id yasmacu وqاla qوم maca nafsi anfacu kayfiyat اmuqaabala siday ugu fiican sale wuxuu leeyahay wkhayruhaa muqaabalata ugu fiicanu maca shaykihi sheekiisa kolkii la jiro weeyaan inuu isaguna nusadiisi haysto sheekuna nusadii asalka iska akriyayo hadduu marka meeshii khilaaf u ka dhacayo ka dhaca u ka saxayo weeyaan id yasmacu markuu dhegaysanayo وaqaala qوم maca nafsi anfacu almuqaabalatu anfacu maca nafsi isagoo keligiisa inuu keligii un labadii nusqa isu hayo oo midba kol eego taasaa ugu nafci badan yahay qaarna waaba shardigaba ka dhiga waaba kan sheegaya wa qiila hada waajibun wa yaktafi in siqatun qaabalahu fi lmuktafa wa yuktafa wa qiila hada waajibun wa yuktafa in siqatun qaabalahu fi lmuktafa wa qiila waxaa la yidhi hada waajibun maca nafsiga kan abaaba waajib ah hadduu maca algayr yahay maba anfacayso ina nusqahayo ku kalena nusqahayo ama sheekhiisa hada ama qof kale ma anfacayo wa yuktafaa waa lagu kaaftoomayaa in siqatun qaabalahu haddoona isagu binafsihi aanu muqaabalo udo samayn qof kale ku kalsoon yahay uu yidhahdo sax kitaabkan kada muqaabalo igu samee waa lagu kaaftoomaya fi lmuqtafaa fi lqowl lmuqtafaa qowlka la raacay wa nadaru saamici minhu yundabu fi nusqatin wabnu muciinin yajibu kolkuu sheeku akriyayo xadiidka akriyayo inuu qofkii intuu nuskhahaysto ama tiisii ama mid saaxiibkiisao garab fadhiya nuskhadiisa uu ka fiirsanayo taasaa sunno ah wa nadaru saamici saamica muxuu ahaye eegmadiisii minhu min asaamici fii nuskatin uu eego iyo yundab inuu isagu eego oo nuska uu eeganayo nuskadaasu mid kastaba ha ahaatee iyo sunno ah wabnu muciinin qaala yajib yaxya ibnu ciisa wuxuu leey waaba waajib haddii aanu aanu fiirsanayn iska ka fiirsanaynin aniga ra'yiga waxa weeye buu leeyahay inaanu samacatu saxiiba aanu ahayn lakin aglab alculamaa siaasa ku socdaan buri ibnu muciin naftiisa marka nawowi wuxuu leeyahay sia ra'yi ljumhuur ayaa saxiixa waa un sunno mooyaane in lam yuqaabil jaaza an yarwiya in yansak min aslin daabitin uma lyubin in lam yuqaabil haddaanu muqaabilen cardi aanu ku samaynin bacda alkitaaba jaaza an yarwiya inuu weriyaa waa bannaan tahay wa goorma kolkaaso in yansak waa haddii uu ka soo qoray min aslin daabitin asal oo daabit ah min daabitun min aslin daabitun shaksun daabitun shaksi daabiti hadduu asal saxiixa ka soo qoray oo qofkaas daabitkina ama ha ahaado isagan kada raawiga ama qof kale ku kalsoon yaha ahaadee hadduu qofkuna daabit uu ahaa asalkuna saxiix u ahaa biduuni muqaabala waa warin kara uma lyubin haddana ha caddeeyo hadduu kolkuu warinayo ha yidhaaho sidaasay muxua samacaygu u ahaa laakiin ma aanan muqaabala ma aanan samaynin ha yidhaaho
weli waxaad dhegeysanaysaa duruustii iyo muxaawaraadkii ay ka socoteen gudaha lagooda وكل ذا معتبر في الأصل وساقطا خرج له بالفصل وكل ذا انت صدنبا معتبر في الأصل سيدة فرعا كذا نسخة حسبة تلميذ وصاقر تسيدة وحيالات لو شرطه يا أصل كان قصر نغلنا يانا سنة لو شرطه وساقطا خرج له بالفصل مركا كان الحكم لا بيا هذه كلمة kolkuu muqaabala samaynayo kelime ama xaraf uu ka tegay haddii uu arko muxuu ahaa saqaq baa la yidhaahaa waxaa dusha lagu qorana laxaq baa la yidhaahaa sida uu yeelayo sida uu calaamo ugu samay tusaale ugu samaynayo taasuu ku hadlaayo wuxuu leeyahay wakharij u calaamee saaqitan mid dhacay u calaamee bilfasli fasliga fasliga wuxuu ka wadaa laba kelimo dhexdood kelimadan saaqitada ah ee dusha uu ku qoray kelimadii ka horreysay iyo kelimadii u dhexaysay dhexdooda meesha faasilka ah calaamo ku samee ayb calaamo oo xariiq kor ujeeda ku samee muncatifan adigoo laabaya oo u jeedinaya ilaa jihati kitaab jeedinayo mxuaha labada sadar sanadka dhexdiisa calaamo kor ujeeda sidaa usameyna marka calaamadaasna xaggaad duwaysa ama xaggaad uduwaysa hadba kelimadaas aad qortay dhanka ay kaa tahay siduu sawira doonaba sheekh axmed shaafi raximahullah muncaطifan waqiila mawsuula ilaa yumnaa bigayri bigayri darfi satrin wactala ila muncaطifan isagoo ku laabmaya xariiqa takhriijkaad samaysay ku laabmaya waqiila waxaa li mawsuulan xariiq dheer oo lala xidhiyo kelimada gaadhaysa hore waxa weeye kelimada xaggeeda u leexinaysa laakiin ma gaarsiin karna xaqiiqa intaa dheeraysa kelimadii gaarsiinaysa xaggee marka muncatifan ilaa yumna muncatifan ku jeeda u qalloocan ilaa yumna xagga bidixda u qallooca bigayri tarafi satrin sadar aakhirka haddii ayna ahayn sadar aakhirka haddii ayna ahayn bidixdaad marka u leexinaysa wactalaa waana sareeya an dufa dufa korka ugu qoranya wabacdahu saxa waqiila zid rajac waqiila karir kilmatan lakin munic kolkaas wabacdahu bacda takriij baad waxaad qoraysaa sax kelimadii la xaq ahayd markaad dusha ku qorto baad marka qoraysaa hadana sax waqiila zid rajac sax rajaca baad isku daraysaa yani rajaca ila alasl way ka dhigan tahay waqiila karir kilmatan kelimadii ka horreysay la soo celi ama kelimadii ka dambeysay la soo celi lakin munica kaas usoolkaas waa la diiday waa la maqliyay wakharijan ligayri aslin min wasat waqiila dabib khawfa labsin min saqab khawfa labsin ma saqab kaanuna marka waxaa weeyaan haddii tafsiir iyo wax lamida kelimo sharxeed iyo wax lamida uu dusha ku qoro calaamada si ugu samaynayo takriijka u samaynayo marka wuxuu leeyay waqarijan u calaamadee ligayri aslin asal saabtada wixi aan ahayn ee muxuaha ziyaado aad haleeshinaysa oo sharax iyo wax sidaasa ah waxaad uga calaamaysaysaa min wasa min wasati lkelima kii hore fasalkan iyo calaamada ku samaynaysa maaha oo labada kelima dhexdooda kelimadii tadhacday ka horreysaysi ka dambaysa dhexdoodu calaamada ku sameeyey tanse kelimada uu fasiraayo bartamaheeda oo calaamada ka samaynaya waqiila waxaa la dabib qataar qataar dusheeda ku qor qataarkan waa tadbiibka hadhow baan arki doonaa inuu yahay saab dheer oo kelimada lagu kor gudbo sida baashanta qataarka dabada dab baa la yidhaahaa marka iyadaba qataarka marka sida qataarka baabka oo kale calaamadu eegoo saab ah baa dusheeda lagu qor kaasa tadbiib la yidhaahaa tadbiibkaa marka u sameeya baa la yidhaha fawfa labsi maa saqata inay ku dhehgasho saqadku inay ku dhehgasho oo haddii aad calaamadeedii calaamadii saqadku ay isu ekaadaan waliba meesha lagu samaynaya ay kala duwan tahay in la moodo kelimada kadu kelimaad ka dhacday oo asal ah inay tahay in la moodo daraaddeed lagu leeyihin dabar samey ma صaxa fi naqlin wa macnan wahwa fi macradi shakin صaxa fawqahu qufi waxaa kana uu sheegayaa kelimad صaxiix ah asalkeeda macnaheedu ba hagaagsan yahay laakiin si kale in loo qaato aad uga baqayso ba iyadana calaamo loo sameeyaa marka wuxuu leeyahay calaamadaad u samaynayso korkeeda waa inaad sax ku dhigto kelima sax ku dhigto wuxuu leeyahay ma saxa wixii saxiix ah fii naqlin wa macnan labada saxiix ku ah wa huwa kaasuna fii macradi shakin yani fii makaanin muxtamilin lishak macradi shaki uu ku jiro oo in dadku ay shakiyaan oo kelimadan armeen hagaagsanaysa ilahna ka baqdo wuxuu le saxa kelimatu saxa ayaa kufiya la raacay fawqahu waxaa leeyahay kelimatu kufiya kelimatu saxa oo dusheeda lagu qoro yaa yaa la raacay oo lagu camalfali jiray aw saxa naqlan wahuwa fi lmacnaa fasad dabib wamarid fawqahu fawqahu sadan tumad mid kale marka waxaa wey hadday kelimadu xagga naqliga saxiix ka tahay laakiin macnaheedii uu fasid uu yahay sidaa u maqashay weeya kelimada tadu laakiin kuma hagaagsana macnihii baan ku hagaagaynin taana marka inaa calaamaad u samaynaysa calaamatu tamriid wuxuu le aw saxa naqlan wixii xagga naqliga ka asaxa wa huwa fasada fi lmacna xagga macnahana faasid ka ah dabib tadbiibi tadbiib u sameen oo tadbiibkaan ku sheegnay qataar wa marid tamriidi jiraysi fawqahu dushiisa saadun tumaddu tamriidku waa maxay wahuwa tamriidka iyo iyo tadbiibkaasuba saadun saad weeyaan tumaddu la dheeraynayo cala lkelima kelimada kelimada dusheeda lagu qorayo kaa u samey kadaka fi lqaطci wa fi lirtaali wa bacduhum akada fi itisaali maxaa weeye marka isaguna waa calaamaad kale oo kolkuu xadiidku munqaطic yahay muxuu ahaaye ama mursal uu yahay iyagana calaamo ay u samayn jireen waya calaamata tadbiibka ah calaamata tamriidka ah ayay iyagana u samayn jireen kadaka sidaas oo kale ku tadbiibi fi lqaطci wa fi lirsaal wa bacduhum qaarkoodna akada bitisaal akada bisaad saadaasu ku akiday bitisaal xadiidka mutasilka ah uu saad korkiisa qaarkoodna ku qori jireen isagoo calaamata mutasil